bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhegaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay shanta bisha mey sannadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa al-shabaab ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaano hoostega degmada runirgood ee gobolka shabeellaha dhexe wararka aynu ka helayna degmada waxa ay tilmaamayaan in ciidamada dowladda soomaaliya ay la wareegeen deegaano dhowr ahoo hoostaga halkaasi iyadoo sidoo kalena lasoo sheegaya in isku dhac u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ee amisom oo halkaasi ka taagan yahay ka gadaal markii dhowaan howlgal ciidamada ay ka samaynayaan halkaasi si gaadmaa lagu dilay tiro ka tirsan ciidanka dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga taasoo khilaaf kala dhex dhigtay saraakiisha ciidamada amisom iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya wararkaaynu ka helayna gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay ku warramayaan haatan xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay inay degan tahay ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la sheegayaa in gacanta ay ku dhigeen tuulooyin hor loo ka tirsan gobolkaasi oo hore ay kaga arrimanayaan al-shabaab ujeeddada duulaanka ciidamada iyo howlgalkan dib u bilowday ayaa lagu macneeyey mid ay ciidanka ku doonayaan la wareegista degmada aadan yabaal ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ah goobaha sida aadka ay ugu xoogan yihiin al-shabaab gudaha gobolka shabeellaha dhexe al-shabaab weli ma jiro wax war oo ka soo baxay ee ku aadan dagaaladan guulaha ay ka sheeganayaan saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe mana jirto ilwareedyo ka madax bannaan labada dhinac oo xaqiijinaya khasaaraha ka dhashay dagaalkii maanta halkaasi ka dhacay oo lasoo sheegaya inuu yahay mid aada u xoogan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay hay-adaha ammaanka ee dowladda soomaaliya iyo kuwa garsoorka la shaqaynta guddoomiyaha cusub ee maxkamadda ciidama waa maxkamadda sare ee dalka soomaaliya iyadoona maalintii shalay xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka soomaaliya caydiid cabdulaahi ilka xanafa waxaana xilkaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u magacaabay loona dhaariyey isla shalay doctor ibraahim iidle salemaan oo asigu toddobaad ka hor iska casilay xil uu ka hayay maamulka somalilan iyadoona arrintan ay fajac ku noqotay maamulkaasi madaxweynaha soomaaliya ayaa hay-adaha garsoorka iyo sidoo kale kuwa amniga dalka ugu baaqay la shaqaynta guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee dalka soomaaliya ayadoo haatan iyo wixii ka dambeeyna uu bilaabi doono howlihiisa shaqo ee kaga aadan wax ka qabashada xaaladda amni ee dalka gaar ahaan midda inta badan laga cabanayo ee garsoorka oo muddooyinkii lasoo dhaafay dad aad u fara badan oo soomaali ah ay cabasho badani ka muujinayeen halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wasiirka amniga ee maamulka puntland iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka bari ayaa lasoo sheegayaa inay ku dhaawacmeen magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland ka gadaal markii israsaasayn ay ku dhex martay gudaha magaaladaasi ciidamo ka wada tirsan kuwa maamulka puntland cabdicali xirsi qarjab oo ah wasiirka amniga ee maamulka puntland iyo guddoomiyihii gobolka bari ayaa la sheegayaa in israsaasayntaasi ay dhaawacyo ka soo gaareen fudud inkastoo weli lagu dabiibaya haatan gudaha magaalada boosaaso ee xarunta maamulka waa xarunta ganacsiga ee maamulka puntland ee gobolkaasi bari wararka magaalada boosaaso naga soo gaaraya ayaa sheegaya in dhaawaca labada mas-uul ay ka dambaysay ka gadaal markii ay damceen inay kala dhex galaan ciidamo la sheegay in ay ku dagaalameen gudaha magaalada taasoo keentay rasaastii u dhexaysay labada dhinac in dhaawacyo ay ka soo gaaraan wasiirka amniga ee maamulka puntland ayaa la sheegay in rasaasta ay ka haleeshay qaybta hoose ee jirkiisa ayadoo haatan dhaawiciisana lagula tacaalaya gudaha magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga ee maamulkaasi waxaana wararkii ugu dambeeyey laga helaya magaalada ay tilmaamayaan haatan xaaladdu in ay degan tahay taliska ciidanka midooda afrika ee amisom ayaa waxa ay guulo ka sheegteen howlgallo ay ka sameeyeen qaybo ka mida gobolka shabeellaha waa shabeellaha dhexe hiiraan iyo sidoo kale gobolka galgaduuda waxayna sidoo kale tilmaameen inay dileen ku dhowaad shan iyo labaatan ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab taliska ciidanka amisom ayaa war qoraal oo ay soo dhigeen barta ay twitterka ku leeyihiin waxay ku sheegeen in ay guulo ka gaareen howlgallo ay ka sameeyeen qaybo ka mida gobollada hiiraan iyo gobolkaasi galgaduud ee dhaca bartamaha dalka soomaaliya howlgalka gobolka galgaduud ayay tilmaameen inay ka sameeyeen deegaano dhowr oo hoostaga degmada ceelbuur ee gobolkaasi waxayna sheegeen inay ku qaarajiyeen shan iyo labaatan ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen goobo ay ku sugnaayeen al-shabaab taliska ciidamada amisom ayaa guulahan ka sheegtay howlgallo ay ka sameeyeen saddex gobol oo ka tirsan soomaaliya weli ma jirta wax war oo ka soo baxay dhinaca dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee ku aadan guulaha alshaba guulaha ay ciidamada amisom ka sheeganayaan deegaanadaasi iyo sidoo kale inay jirto khasaaraha la sheegaya in la gaarsiiyey kooxda shabaab ee ka dagaalanta qaybo ka mid a soomaaliya daacishna waxaa lagu warramayaa in la ogaaday in ay soomaaliya kusii xoogaysanayeen muddooyinkii dambe sida uu sheegay taliyihii hore ee amniga maamulka puntland cabdi xuseen kaasi oo tilmaamay in maalmiba maalinta ka dambaysa ay sii baahayaan qaybo ka mid a soomaaliyana ay kusii xoogaysanayeen taliyihii hore ee amniga maamulka puntland ayaa waxa uu sheegay in haatan la ogaaday in ay daacish ku badanayaan qaybo ka mid a soomaaliya haba ugu badnaatay gobollada koonfureed ee dalka waxa uuna sheegay in ay saanad iyo sidoo kale hubba ka helaan dhinaca iyo dalka yemen oo looga soo gudbiyo sida uu sheegay taliyaha taliyihii hore ee amniga puntland ayaa tilmaamay in haddii aan arrintan haatan wax laga qaban ay ku xoogaysan doonaan gudaha dalka soomaaliya si la mid a al-shabaab waxa uuna sheegay haatan daacish inay qorshaynayaan in ay deegaano ka samaystaan gudaha dalka soomaaliya maadaama ay kasoo itaal darnaanayaan qaybo ka mid a gobollada waa dalalka ay haatan dagaalada ka wadaan oo ay ka mid yihiin syriya iyo sidoo kale yemen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliyana waxaa lagu warramayaa maanta in laga hor istaagay ka hadalka arrinta ku aadan xilka qaadistii caydiid cabdulaahi ilkaxanaf oo ahaa guddoomiyihii maxkamadda sare ee dalka soomaaliya oo maalintii shalay wareegta kasoo baxday madaxweynaha xafiiskiisa xilkii looga qaaday xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa tilmaamay in loo diiday ka hadalka arrinta ku aadan xilka qaadista lagu sameeyey caydiid cabdulaahi ilkaxanaf waxayna sheegeen in arrintaasi ay ka dambeeyeen isuritaaga ah xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa ka amar qaata sida hadalka ay u dhigeen xarunta madaxtooyada soomaaliya oo halkaa laga soo abaabulay kuwaasoo ay ka mid yihiin xubno wasiiraha oo ka tirsan xukuumadda soomaaliya qaar ka mid a xildhibaanadan oo ka biyo diiday ka qaybgalka kulanka baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen inaysan marnaba aqbali doonin arrinta ku aadan xilka qaadista ilaa iyo inta laga doodayo laga soo hordhigaya baarlamaanka soomaaliya waxaana haatan la sheegayaa in kooramka baarlamaanka soomaaliya a u qabsoomi la'yahay tiradii oo aan weli soo buuxsamin ayadoo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliyana ay isaga baxeen howlka baarlamaanka soomaaliya wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoosena waxa ay ku warramayaan in dad shacab ay dhibaato u geysteen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland ka gadaal markii ciidamadaasi ay amreen burburinta mid ka mid a xaafadaha ku yaala gudaha magaaladaasi ciidamada dowladda waa ciidamada maamulka jubbaland ayaa waxa ay amreen in gebi ahaanba la banneeyo goob si sharci darro ah dadka ay u deganaayeen sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada taasoo dadka ay ka biyo diideen waxaana la tilmaamay in jirdir dadka ay kula dhaqaaqeen ciidamadaasi afar ka mid a dadka la jir dilay waxaa la sheegay in haween ay ahaayeen waxaana ka mid ahayd haweenay xaamilo ah sida ay sheegayaan dadka deegaankaasi magaalada kismaayo ayaa haatan laga soo sheegayaa in xaalad kacsanaana ay ka jirto ayadoo weli wax war aanu kasoo bixin ciidamada ammaanka ee maamulkaasi ee ku howlan burburinta goobahan ay sheegeen inay yihiin kuwo si sharci darro ah dadkaasi ay u deganaayeen warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa warka idiin soo saaray anigoo ah saaxiibkiin maxamed amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh